Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu soo gabagabeeyay tababar ku saabsan habka imtixaanada loo diyaariyo iyo sida qofka uu waqtigiisa u ilaaliyo kaasi oo socday muddo afar maalin ah waxaana tababarkan soo qabanqaabiyey maamulka iskuulka Safa Academy tababarkan ayaa inta uu socday waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah ardada dhigata iskuulada magaalada Beledweyne Ustaad Jaamac Mahad Suuley oo ka mid ah macallimiinta bixinayay tababarkan ayaa raadiyo Beerlo ugu waramay waxyaabihii uu ku saabsanaa tababarka iyo tirada ardada ka qayb gashay waa dhowahay beeralada iyo tiimkeedana aad ay mahadsan yihiin Ee, waxaan tababar siinay arday saddex boqol iyo siddeetan arday ah oo ka kala socotay iskuulaad kala duwan ee magaalada beledweyne kuwaasoo u diyaar garoobayay imtixaanka qaranka Een, waxaan marka garanay annagoo ah akademiyadda safa iyo maamulka iyo macallimiinta in ardada towjiihaad iyo talooyin iyo hagid lagu sameeyo maadaama manhajka uu gabagaba yahay micnaheedu ma aha in waxbarashadii keliya in imtixaanka lagu geliya in la towjiihiyo xadaarada laga dhiso een, rule and regulationska la baro xeerka imtixaanka xeerka bulshada ee, la dhaqanka een, waardiyaha imtixaanka nidaamkaasoo dhan hadduu ilaahay tababar noocaasaan siinay waxaan kaloo siinay een, habka wax akhrinta waxaan kaloo siinay ee, sida kuliyadda ee, loo doorto ee jaamacadaha Een, insha allah hadduu ilah yidhahdana waxaan rajaynaynaa in arday miro dhalah ay sanadkan soo baxaan Een, mana aha sanadkii ugu horreeyey ee aan u qabanno ardada foomfoorada Ee, waa sanadkii afraad Ee, waxaan kala gol leenahay in ay yaraato ardada imtixaanaadka ku dhacayso Een, imtixaankana laguma dhaco keliya aqoon darro Ee, nidaam darrona waa lagu dhacaa waxaa aragnay arday ee, qaabka warqadda ee, jawaabaha loogu qoro ay kala duwan tahay hadday ee, imtixaanka qaybihiisa kala duwan ay tahay oo kale in lagu hago ardayda marka qaabka ay imtixaanka uga shaqayn lahaayeen sidoo kale waxaan een, een, aan ku towjiihinaa iskuulka marka la joogo naftarkiisa een, ardayga waxa laga rabo haddii physical tahay iyo haddii emotional tahayba Een, waxyaabahaas fara badan ayaan ka dhiirigelin ardada qaar ka mid ah ardada ka qayb gashay tababarka ayaa raadiyo Beerlo u sheegay waxyaabihii ay ka faa'iideen magacayga waa koosar muuse maxamed maantii waxaa meeshaan oo kusoo qaybgelinay trading oo loo qabanayo dhammaan foonfoorada oo idil oo ku midaysneed wuxuuna uu faa'iido lahay in waqtigaada aad meeraysato si aa jadwalkaada waxbarashadaada hadafka noloshaada ka leedahay sababtoo ah waqtigu waa sida seefti oo kale waa waqtiga sayf lam taqdac fiinuu yaqdacu waqtigaada oo sida ka faa'iidayso sababtoo ah maantii adiga meesha hamigaada adiga meesha waqtiga haddaa maanta maaraysato beri aa ka faa'iidaysanaysaa haddaa maanta waqtiga aad leedahay aad dhacdo dhallinyaranimaada beri aa ka shaalaanaysaa waayilnimadaada marka sidaasoo kaleetood anigana maanta macallimiinteena oo ugu mahad celinaya dhammaan iyo wacyigelintii baraarujintii ayna siiyeen tradingka waa koosin maxamed warsamee waxaan ka fa waxaan ka fahmayey tababarka wax badan aan ka faa'iidaysana macallimiinteena juhdiga noo soo geliyeen qaar allaha siiyo waanu ku faraxsanaha maanta inay macallimiinta noo noo karib istaagsan yihiin insha allah imtixaanka dowladdana waan guulaysan doonaa magacaygu waa adna cabdi diiro Een, tababarkan wuxuu ahaa tababar ardayda anfacayso oo waxyaabo badan laga faa'iidaystay oo waxaa waxaana ka mid ah in waqtigaada aad ilaalisatid iyo jadwal fiican aad samaysatid oo waxbarashada Een, taasna waxay anfacaysaa ardayda sida nolosha nafsadaada u horumar- u horumarin lahayd